Deeqdan oo iskajarti raashin iyo bacyo markaasi lugala roobka yaa la diyaarsiiyey boqoli konton qoys oo Kanool ah tuulada boqol dharkayn ee gobolka Saraara. Dadkan la diyaarsiiyey deeqdan yaa waliba saameyn xoogan leh kuwa lidaya roobabkii dabeelo wedi ee markaasi u wadi deegaanada gobolka Saraara ee Somaliland. isku duwaha hay-adda barakacyaalka gobolka Saraara Deeq Salcimaan Axmed iyo xanuun ku mid ee maamulka gobolka Saraara ayaa ku hadleen walyaabo iyo iska jiraan deeqdan.
halkan aan joognaa waxa weeyaan boqorkayn waa meesha ay roobka dabaysha leh ay dumisay Een, halkaas oo ay dowladdu gurmud u soo samaysay Een, dowladda jamhuuriyadda somalilan halkan waxaa lasoo gaarsiiyey raashin ay hay-adda afrika soo bixisay iyo baca ay soo bixiyeen hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Een, raashinkii waa kuwa ku fadhiya iyo bicihii labada nooca
maanta waxaannu joognaa deegaanka boqdharkayn oo ka tirsan gobolka saraar wixii la heli kariyey oaannu soo qaadnay ayaannu u nimi Een, deeq raashina oo sidai caadada u ahaan jirtayba ay dowladdu soo dhiibi jirtay oo ay qayb u heleen haddii ninkay leeyahay een, tuulada dee iyo een, in kale oo siyaado ah oo hawshaa dee ku dhacday ee mataqaanaa duufaanta ay ku soo dareen een, gudoomiyaha barakacyaasha iyo barasaabka laftigiisu ay ku soo direen oo een, ah qaybtaa bacahaase il hore loo sheegay Een, marka intaas hor deeqdaas ugu jirtaa waxaan rajaynayaa dee inay een, naga guddoomaan waxaan runtii halkan uga mahad celinaynaa Een, xukuumadda jamhuuriyadda somalilan oo kow ka yahay madaxweynaha waxaan kaloo u mahad celinaynaa hay-adda aafooyinka qaranka oo raashinka soo dhiibtay waxaan iyagana u mahad celinayaa gudoomiyaha hay-adda barakacayaasha qaranka iyo barasaabka gobolka saraar oo isku soo daray kuwu dee wuxuu noo keenay raashin isugu jira een, boqol iyo afartan qoys raashinkood oo isugu jira baca roobaad iyo raashin Een, annagoo ah deegaanka buqdharkayn buu noo keenay raashinkana waannu kala wareegnay si wacan baannu kala wareegnay ka mahad celinaynaa uga mahad celinaynaa qoladan ra- ra- raashinka aafooyinka raashinkayna soo gaadhsiiyeen waanu uga mahad celinaynaa waana ka guddoomanay waxaan leenahay hay'adaha caalamiga ama hay'adaha dawliga magaaladaas inay hoos u eegaan hawshaasu ka dhacday haddeer wadanka wax ka jira hooyla-aan baa ka jirta barakac baa ka jira guryihii waxbarashadaa dumay guryihii- goobihii cibaadadaa dumay goobihii hurdadaa dumay goobihii ganacsigaa dumay waxaanu leenahay hay'adaha caalamiga in hawsha ay ka aad iyo aad iyo aad indhahoos noogu eegaan oo ay aad iyo aad noogu soo gurmadaan raxmatullaahi walbarakaatu waxaan salaamayaa webtana noo timi ee sharafta leh noona keentay taakuladan iskugu jirta raashin baco sharafta leh ee maanta noo keentay raashinka iskugu jira nooc kasta baco een, marka een, waanu ka guddooman